shirka hanaanka wada shaqaynta tiirarka isbeddelka qaranka ayaa maalinka saddexaad ka socda magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya shirka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada iyo daneeyaasha horumarka ujeedka shirkan ayaa ah in la xoojiyo iskaashiga iyo iswaafajinta howlaha horumarineed ee ku salaysan tiirarka isbedelka qaranka gaar ahaana kuwa la xiriira adeegyada bulshada dhaqaalaha amniga iyo maamulka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire ayaa ugu horeyn ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay shirkan
in uu isagu ahmiyad gooniya leeyahay maxaa yeele waa kan u khidmaynaya dadka inoogu nugul innaga kan u khidmaynaya howlaha aad moodo in dalkan hadduu dhaqaaqayo ay ay micnaha asal u tahay oo human capitalka in dal hadduu hormarayo wuxuu ka hormaraa dadkiisu ka hormaraa haddii aad haysanin maskax caafimaad qabta dad caafimaad qaba bulsho nidaamsan bulsho waxbaratay bulsho u leh inay helaan caafimaad bulsho u leh inay dee waxyaabihii kaleeto oo asaasiyaadka laga dhiso meeshaabaa laga gaari karaa dhinaca dhaqaalaha meeshaabaa laga gaari karaa dhinaca amniga hagaaga intaabaa laga gaari karaa marka dhisadda bulshada yaa waxaa asaas u ah markaa in dadkii la gaarsiiyo tashiilaadkay u baahan yihiin yaa muhiim ah waxaan ku faraxsanaha halkan marka inay la fadhiyaan wasaaradihii markaa howlaha inooga shaqaynayay xagga hadday noqoto federaal iyo hadday noqoto xag sideed wasaaraddii waxbarashada wasaaraddii shaqada shaqaalaha wasaaraddii dhallinyaradii sportska hay-adihii u doodayey commishinkii weynaa dadka naafada iyo dadka nugul u doodayey iyo hay-adaha kaleeto la mid ah meeshii laga kici lahaa halkan bulshadeenna ayay muhiim tahay marka waxaan bogaadinayaa ka soo qaybgalkiina waxaan bogaadinayaa u diyaar garowgiina sida habsamyada leh aad u soo ajiibteen casuumaaddeenna iyo ka soo qaybgalkiinan hagaagsan wasiirka wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guriyeenta xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuura ayaa isna dhankiisa bogaadiyay shirkani isagoona sheegay in dhammaadka shirkan uu kasoo bixi doonana qodobo wax badani ka bedeli doono howlaha shaqo ee dowladda federaalk soomaaliya annaga waxaa nagaga soo aadan wasaarad ahaan wasaaradda howlaha guud waa qeybta guriyeynta weeye iyo magaalaynta qaybtaasi waa qayb muhiima weeye waad ogtihiinoo sida muxuu ahaayey muddadii aan soo dhaafnay afar iyo soddonka sana ahayd waxaa runtii socday uun kobaca magaalooyinkaa socday sidoo kalena waxa socday kobaca muxuuha i d bska ee barakacyaasha oad mooddo inay sanadba sanadka ka dambaysa haddana sii kordhayaan aanay sii yaraanaynin taasi culaysyo waa weyn bay keenaysaa oo muxuu ahaa noqonaya in i d b siyadiina loo helo guryo ku habboon oo ay degi karaan loo helo oo affordable oo mxuuaha awoodi karaan mxuuaha la dejiyo oo standard loo sameeyo mxuu ahaay ay mxuuaha uniforma oo mxuu ahaay lagu ay mugtay dalkoo dhan lagu lagu dhaqo oo aanay noqon cid waliba waxay doonta inay mxuuaha ay samayso aysan noqonin shirkan ayaa la filayaa markuu dhammaado in laga soo saaro warmarteed taasi oo ku qotonta howlaha dib u habeynta qaranka